wacalaykum assalam waraxmatullahi wabarakatu aad iyo aad ay umahadsan tahay wax yar baan kusii dhibayaa oon ku haynaya imaamkiibaa hadda soo galay oo su-aal raba inuu ku weydiiyo ma haddaa idin maqlaysaa bismillah alxamdulilah guddoomiye waa ku salaamay wax badanaa ku jira hadda sooma gelin meesha laakiin nasiibkeygaa saas naqday su-aashaydu waa laba su-aalood oo gaagaaban mid waxay daba socotaa hadda ka hor mar aad meeshaa nagu soo booqatay madasha sigistii hadal aad ka dhawaajisa oo ah halganka ay ku jiraan oromada iyo axmaarada oo safka ballaaran ah haddii aan lagu guuleysto banaanka ma istaagi doono oo digsiga dhinac aynaan ka kari doonaa marka maadaama cabdi maxamed cumar ou laftiisa ou digsigii wax ka karinayo haddii aad nimankaas oo weliba ay dadku aada ugu mataqaanaa u qiyaasaan inay nacab yihiin ay ka fog yihiin tigrayga haddaad diyaar u tihiin inaad dheriga wax ka karisiin maxaad idinka iyo cabdi cumar ku kala duwan tihiin waa su-aasha koowaad su-aasha labaad waxaan ognahay jaale guddoomiye labadi kun iyo lixdii dowladda etoobiya dowlad soomaali soo dhisatay oo beesha caalamka ay gadaal ka riixayso ayaa dalka soomaaliya soo gelisay waxaa looga hortegay halgan hubaysan ummadda soomaaliyeed oo dhan dagaalay kala hortagtay midka ugu liita marka uu salaada dukado oo faatixada soo akriyay waa lala dagaalamay waa lagu dhintay beesha caalamka way hadashay etoobiya in la saaro ay go-aan lagu gaaray kabacdina tashriif sheekh axmed ou madaxweynaha ou naqday waxaa dhacday inay nimankii kaloo fallaagada dhallinyadaha baxay ay hubeeyeen markaasna tintay tabardarro dhacdo haddana dib loogu yeerto taas waa halkeeda laakiin ummadda soomaaliyeed way muujisay oo way dadaashay su-aashayda marka haddii aan usoo dego waxay tahay sanadkii lasoo dhaafay waxaan rabaa inaad ii sheegto degmo kamida kilinka muxuu ahay sagaalka gobol oo sanadkii lasoo dhaafa aad qabsateen ama laydinka qabsaday waana mahadsantaha jaal guddoomiye waana ku salaamaya
bismillahi raxmaan iraxiim horta waad mahadsan tahay imaam waxa weeyaan horta annaga iyo maamulka jigjiga waxaanu ku kala duwannahay way caddahay mar walba waxaad sheegtaan ood magac dhowdaan macabdi maxamed cumar laakiin shaksi weeye keligii ma aha waa nidaam jira oo jigjiga ka jira oo ciidamo leh oo maamulla leh ogow horta nidaamkan iyo maamulkani waxba kama aha maamulka adis ababa ka jira waana khalad in etoobiya ninka ka jooga jigjiga iyo qabridahar iyo dhagaxbuur iyo wardheer iyo ilaa iyo fayrfayr ninka ka jooga iyo ninka adisababa iyo gobolka goondar iyo amxaarada jira waa hal nidaam hal doon bay saaran yihiin marka sida idinku qalbigiinu uu jecel yahay inaan u jawaabo iyo in sida ay siyaasaddu tahay inaan u jawaabo waa kala laba hadalladaydii horeyntooda badan in dareenkiinaan idiin raacraacahayay marar badan laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan maamulka jijiga ka jiraayay intay adisababa jabto inay iyagu joogaan horta waaba mustaxiil taa macnaheedu ma aha inay o nlf jabinayso iyo inay o nlf ku duulayso iyo inay o nlf la dagaalamayso xaasha intaa midna ma aha waa history been taariikhdu ma sheegayso maamul jabay waa dowladdii muqdisho ka jirtay markay burburtay oy muqdisho ka kacaysay ciidamadii joogay waqooyigu dee ma ayna joogin iyo kuwii iyo kuwii gobolada dhexa jooga joogna midkoodna ma jirin hal mar baa la waayey taangiyadoodii iyo qalabkoodii jabuuti iyo kenya bay kala galeen qaarna waa kuwa ilaaya hadda xaafadaha iska yaal yaalla waxa weyaan dowladii hadday dunto dee qaar ma hadho ma aha maamul shicibku dhistay oo dimuqraadi ah oo federaal ah oo kala jooga oo iyagu bajedkooda leh oo dhaqaalahooda leh oo nidaamyadooda leh oo shicibku kalsooni ku qabo meeshii ma yaalaan marka waxa weeyaan haddiiba laakiin taa loo raaco oo ay dhacdaba oo intay mucjiza dhacdo maamul soo hadho oo dhulkiisii hanta uu dhaco dee waaban taanu doonaynay oo horaan u sheegan ku yidhi onlf ma aha kuwa u dagaalamaya in iyagu derajo iyo magacyo iyo mas-uuliyado iyagu ay dad ku kabargareeyaan oo ay dad ku khasbaan oo niftaa uma socoto aaya ka talin bay u socotin hadday aaya ka talintu kaalin gaaban ay ka timaado that's okay marka waxaanu ku kala duwanaya waxa weeyaan urur gobonimo doona oo etoobiya la dirirahayay baanu nahay etoobiya hadday dunto etoobiya way duntay iyada iyo xawaashideediiba waa xaqiiqadu waa middaa midda meesha taalla marka waxaanu ku kala duwannahay waxa weeyaan annaga iyo etoobiyaanu kala nahay ee jigjiga inayna etoobiya ahayn haddaad u aragtaan xaqiiqada siyaasadda ayaad indhaha ka lalinaysaan weeye midda labaad su-aashaadii labaad ee laqab
su-aashaad looga xid maxaad dhulaad qabsateen ma jirto yidhi waxba meesha- Ha.
oo dagaalada Eh, waa waa waa arrin waa arrin fiican horta o nlf marar badan ay dhul qabsato ama ay xeryo ciidan qabsato way dhacday laakiin istaraatiijiyadda haddaad ciidan ahaan iyo siyaasad ahaanba aad fiiriso meel inaad qabsato waxaa ka muhiimsan ma difaaci kartaa oo can you retain it ma hayn kartaa ma ceshan kartaa ceshadku marka wuxuu keenayaa logistic badan dhaqaale fara badan iyo qalab ciidan oo fara badan oo aan la kaalmo iyo taageero ay haysato oo ay waxa ku difaacata ma aynan haynin waatan isla soo sheegaynay markaan uma doonaya inaan been inaan inaan- inaan been ka hadlo soomaalidii backingiga aanu ka rabnay baa annaga na garaacaysay oo na qabanaysay oo na leynaysay oo xataa hoggaankan iyo gaashaaniga hadda ku dishay hiiraan meel agteeda ahoo ceelgaab la yidhaahdo isaga oo dagaal galay oo ka soo baxay oo meel cidlaa iska marahaya isaga iyo dhowr wiil yaa ciidamo ka tegay balweynaa dilay oo ay ethoobiyaanku ay u qayshadeen ma jirto marka awood dhaqaale awood taakulayn awood qalab iyo ciidan oo intaanu meel qabsano aanu ku difaaci karay ma jirin sidaa daraaddeed arrintanadu ilaa iyo hadda waxay ahayd inaanu jirro oonu dhulkanagii ku jirro oonu ku badbaadi karro oonu ku dagaalamayno oo cadowga aanu u diidanahay inuu ku nasto ama uu maamusho ee, ma- ee, ee, si si- si nabadgelyaha uu ku maamusho khayraadka iyo jiritaanka waddankanaga taa bay ahayd sida waanu ku guulaysanay annagoo sidii u joogno oo ku dhex dagaalamayna un bayna hadda iyaga burburkooda hadda uu bilaabmay way jireen xeryo badan iyo meelo badan oonu galay ee, laakiin meel aanu haranay oonu haynay oonu difaacanay ma jirto Een, kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed rashiid sheekh cabdullaahi oo maanta marti inoogu ahaa madasha lixdanka aada iyo aad ba umaadsanta aada iyo aad adaa mudan xuseen adiga iyo suwayba waan salaamaya